weliba jareex ciyaal fara badan oo roogaan waqtiga walbarashada waanaan awoodna iyo walbaradan saas etana weliba jaree dadaala yowada wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo walla kabaro owlaada dantiyar weliba wasaaradii la wareegtay iskuuleedan fara badan osi beesalaange wallankabarow hana soo fursadange iyo walkabaradan owlaada barakacyaal haan danyartee ka nool deegaanada koonfur galbeed axsan isaaq maxamed agaasimaha qorsheynta wasaaradda walbarashada ayaa ku hadalay in owlaadayo siin walbarashaa waana leeyin maclimiinsi gaare lanka tababaray owlaada wasaaradda waxbarashada ee dadaal badan ayay samaysay si kasto ay ilmahaas waxbarashada ku heli karaan familkii awoodooda fiican tahay waxay geli karaan private schooliska ayagoo lacagtooda isticmaalaya familkii liitana ayagana masaakiinta amba aan awoodin fiiga iskuulka inay iska bixiyaan waxaa jira iskuulo free ah oo xataa lagu siinayo buugaagta qalimaanta uniformka iskuulka uu iskuulkaas uu ku diyaarsan yahay ardayga keliya laga rabo inuu imaado waxaa ka mid ah iskuuladaas cabdaladeero oo ku yaalo deegaanada baydhabo ku yaalo deegaanada koonfur galbeedna ka tirsan marka iskuulo badan oo noocaasay u diyaarisay wasaaradda macalimiinta waxaa jiro sabood ay dowladda ay siiso deegaanada koonfur galbeed wasaaraddan sabooda jiro ay bixiso macalimiinta lacag yara incentive ma la dhihi karo salary laakiin waa lacag iska yar ay siisaa oo gurno ah macalimiintaas ay wax ku barayaan ilmahaas dhanka kale iyo abaaro kudhiyan dalka iyo naqdeen haanoo saameyn sharduban anjeysteen dadkiiyo duunyada ayaa weliba agaasimaha qorsheynta wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo sheegtay in iskuulada qaar ee ka yeelan degmooyinka baydhabo weejid iyo afgooy iyo lasii owlaadiyo quudin iyo weliba walbarasho bilaashe guud ahaan wadanka waxaa ka dilaacay abaaro abaarahaas waxay saameysteen guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan waxay aada u saameeyeen dowlad goboleed koonfur galbeed qaas ahaan degmooyinkan bay iyo bakool ay aada u saameeyeen waxaa la sameeyey tirakoob lagu sameeyey guud ahaan intii iskuul ay xirmatay iyo ardaydii ku saamooday abaarahaas dowladdana waxay ka yeelatay qorshe fog qorshaha waxaana hadda lagu dhaqangeliyaa qorshaha shanta sane dowladda waxay samaysay brogram fiid in la dhaho iskuullada in loogu sameeyo ilmaha quudin quudintaasoo laba waqti wax lagu siinaayo sida subaxii iyo duhurkii oo kaleeto wax lagu siinaayo iskuuladii iskuulayaashii burburana dib dayactir loogu sameeyey ardaydiina dib enrolmentigooda oo u fiicnaaday isdiiwaangelintooda ay aada u fiicnaatay insha allah waxaa rajeynaynaa ayaga dhan in ay ka wada faa'iidaysan doonaan brogramka wasaaradda u keenta abaarta baaxadeeda aada ay u weyn tahay dowladda soomaaliyana hal maalin waxay wax ka qaban karta maahan marba marka intii tabarteeda ay tahay dowladda gacanteeda gaaraysaa tallaabadii ugu horreysoo la qaaday waxaa laga jawaabay deegaanada koonfur galbeed waxay koonfur galbeed ka kooban yahay saddex gobol oo waaweyn saddexda gobol gobol walba waxaa laga soo qaatay hal degmo gobolka baay waxaa laga soo qaatay degmada baydhabo oo barakacyaasha ugu badan ay kusoo qulqulayaan gobolka bakool waxaa laga soo qaatay degmada waajid gobolka shabeellada hoosena waxaa laga soo qaatay afgooye saddexdaas ah si baylod ah oo bilow ah loogu bilaabo quudinta marka insha allah deegaan deegaan laga jecel yahana ma jirto dowladdana kulligooda ay mas-uuliyadda ka wada saaran tahay dhammaantoodna waa jecelnahay inaan gaarno laakiin tabartii ayaa hadda halkaan inaan wixii aan qaba karno oo tabarteenana ay tahay anagana aan ka bixi karna eena tusta inaan hadda si baylod ah uga bilaawno saddexdaas deegaan